بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب ينمي خيرا بين الناس عن أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي شرا أو ينمي شرا قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وحباب يهي yunmi baabun yunmi khayran bayna annaas qofku dadka dhexdooda khayrka inuu ku faafiyo amba inuu ku beero tanmiyadu waa kobcinta inuu kobciyo qofku waxyaabaha khayrkaah dadka dhex yaalla inuu kobciyo wax gaara baa looga jeedaa waynu sheegi doonaa can ummi kulhuumin ibnata cuqbata bna abi mucayd qaalat waxay tidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh laysa alkadaabu beenaaluhu maaha alladii yuslixu bayna annaas ka dadka dhexdooda hagaajinaya ka dadka heshiisiinaya fayaquulu khayran oo khayr iyo wanaag ku hadlaya aw yunmii khayran amba khayr beeraya amba kobcinaya yunamiina waa la akhriyaa laakiin waxaa labada saxa in yunmi la yidhaahdo bitakfiif waa xadiis saxiixa oo sugan wuu sii socdaa qaalat waxay tidhi markaa dhowr xadiis buu isu geegeeyey oo isku makhraja qaalat waxay tidhi walam asmachu nebiga calayhi salaatu wasalaam maan maqal yurakhisu isagoo ogolaanaya fii shayin mima yaquulu nnaasu min alkadib beenta dadku ay leeyihiin wax ka mida rasuulkaoo ogolaanaya maan maqal ilaa fii halaain saddex mooyaane beentan faraha badnee laysdhex qaadsiinayo dadku ay sheegayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diidanaa oo ma ogolayn saddex beenood mooyaane alislaaxu bayna annaas dadka dhexdooda in la hagaajiyo labada qof markay isku dhacaan ay isxumaystaan dhexdoodii baa xumaatay cilaaqadii udhexaysay ayaa xumaatay markaa qofka wanaajinaya ee cilaaqadii fiicneed soo celinaya kelimaadka uu ku hadla ee beenta ah amba beenta u eg ee labada qof isu soo dhoweynaya wa xadiidu rajuli imra'atahu iyo sheekada ninku ugu sheekaynayo iyo ballanqaadada runta aan u badnayn ee ninku ugu sheekaynayo gabadhiisa iyo xaaskiisa ku yaro kacday wa xadiidu lmar'ati amba gabadhu warkay u sheegayso zawjahaa ninkeeda waxay leedahay umu kalhuum ibnata cuqbata bna abi mucayd umu kalhuum waa garanaysaan waa gabadh saxaabiyada oo saxaabiyaadkii ugu qiimaha badnaa ku jira sida la soo wariyey dee waa garanaysaan aabaheedu waa cuqba ibn abi mucayd waa inkaar qabihii waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex shay oo qurayshi aanay ku samayn ku sameeyey markii nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo saaray wuxuu ka mid ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dhoweeyey ka edebsaday wuu dhegeysan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu iskaag fadhin jiray ma caayi jirin ma aflagaadayn jirin rajo weyn waxaa laga qabay muuqaalka dadka ee guud rajo weyn waxaa laga qabay ninkaasi inuu soo muslimo oo diinta uu soo qaato riwaayaad fara badan baa la wariyaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay ninkan waxaa majara habaabiyey saaxiibkii ubaya bnu khalaf ubaya bnu khalaf waa maqnaa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la soo shaabaxay dacwadda markuu soo noqday baa waxaa la yidhi war qabtee ninkaa saaxiibka ahaydeen ee cuqbat bna abi mucayd maxamed buu raacay labana dhex mari jirin laba noo saaxiib oo aada isugu dhow bay ahaayeen dabeete wuxuu idhi aniga igu halleeya cuqba ayaa maqlay inuu ubay ibnu khalaf inuu yimi markaasuu doonto gurigiisiibuu ku booqday wuxuu waa bal iska warranoo uu bariidiyo shib buu ka aamuso ubay ibnu khalaf salaantii buu ka qaadi waayey haddana wuu ku celiyey waa ka qaadi waayey salaantii haddana wuu ku celiyey wuu ka qaadi waayey war maxaa dhacay buu ihi niyow maxaa inaga dhexeeyey buu ku ihi maxaynu isku salaannaa soo maxamed maad raacin waar maan raacin waar waad raacday baan ku uhi waar maan raacin markuu deen waayo wuxuu ku yihi maxaad ku qancaysaa waxaan ku qancayaa berri tabarqada marka maxamed kacbada uu yimaado wixiisii uu akhriyo ee dadkuna ay isu wada yimaadaan dadkoo wada arkaya maxamed wax alla waxaad cay taqaano ku afrug weliba indhaana ka candhuufee igu halleey buu ihi marka halkiibuu ka soo dhaqaaqay barqadii buu nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo bartii joogo dadka la hadlaya u yimi wuu soo hor istaagay cay wax allaaliya wuxuu awoodo ayuu ku yidhi dabeeto wejiguu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka candhuufeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax kale muu samayn wejiguunbuu iska masaxay warkiisana waa sii watay mar kale nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa laga bilaabo ninkii boqol iyo sagaashan buu wareegay ninkii iska aamusnaa ee deganaa ee dhegaysanayey ee rajada fiican laga qabay ee miskiinka ahaa dadka wuxuu noqday ugu cadaawadda badan leh bal hadda saaxiibka xun iyo aataar daradiisa aad ugu fiiri saaxiibka xun iyo dhibaatadiisa waxaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey rasuulka oo taagan xagga dambe intuu kaga yimaado inuu cunaha ku dhigo go-a intuu saa ugu qabtay inuu ku giijiyo ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam indhuhu ay soo baxeen abubakar udirqa kaga furfuro waa ninkii aynu hore usoo maray ee nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sujuudsan madheerta dhabarka ka saaray horta inantan saxaabiyaddaa ninka dhalay waa ninkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha wuxuu ku yidhi cuqbata bn abi mucayd haddaad ka soo baxdo mid maka ka baxdo waan ku dilayaa weliba intoo lagu qabto ayaa gidaar lagugu xidhaya markaasaa sabran macnaa qof la qabtay oo maxbuusa oo maxbuus ahaan loo dilay baad noqonaysaa buu ku yidhi beder waa ti lagu dilay waa qiso dheer waxaynu uga jeednaa waxa weeyaan ummi kulhuum waxa dhalay ninka noocaasa ummi kulhuum waa saxaabiyad aabbaheedna waa inkaar qabaha yukhriju alxaya min almeyiti wa yukhriju almeyita min alxayi meyd baa wuxuu dhalaa wax nool mu'min cajab badan oo aad la yaaban tahay baa wuxuu dhalayaa bakti meyd ah sa waxa loodhanaya waa janno kabood waa janno kaboodo waa nebi nuux iyo inankiisii oo kale oo umu kulhuum markii muslimiintu ay wada hijroodeen ee maka laga laga qala madhay ayaa waxay doontay inay hijrooto way suuro geli weyde waa la ilaalinayaa waa laga shakisan yahay diinteeda lama yaqaano laakiin waa laga shakisan yahay laba inan ay walaala yihiin iyo aabbaheed baa isha ku haya asalbana dumarka carbeed waa la ilaalin jiray waagaas gabadho hadday gabadh xora tahay oo reer magacla ay ka dhalato inay meelaha iska marmarto ay iska socsocoto ceeb bay ahayd hadda waa gaalkaa weynaa ee quraysh ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam saa u caaya ayaa hablihiisa wuxuu ka ilaalinayaa ceebta iyo laalaabka iyo gudguditaanka iyo habeen socodka way fikirtay marka sidee baad u baxday inay jirootaa bay doonaysa waxay tidhi waxaad samaysaa nimankan maaweeli ama waxaad samaysaa majara habaabi way yaro baxdaayoo waxay qabataa meel yaroo magaalada dusheeda ah oo ay xoole u joogaan marka waa la dabagalaa la dabagalaa markay ogaadeen in meesha ku dibatay amba ay xoolihii gaadhay way iska soo laab laabtaan dabeetee way ka timaaddaa ee fiidkay guriga timaaddaa markaa meesha ku noqotay waa laogyahay soo maha maalin labaadana sidaas oo kale halkii bay tagtaa maalmaha qaar habeen bay la soo hoyataa waa gurigoodii labaad way soo laabataa nimankii markaa waxay aamineen meel tegi maysa inantuye guriganunbay yaro tegeysaa dumarku waa bilaaya moogta nimankii odayaasha maalinta dambe xilli barqaabay habeenkii bay diyaargarowday xilli barqaabay baxday halkii bay afka saartay waa la dabagalay waa la dabagalay markay ogaadeen inay meeshii gurigii ku dhowdahay ee iska soo laabteen iyaduna way la socotaa cidda daba socotaa basaasiin bay hayeen moogti laakiin basaasiinta way la socotaa inay socoto ay raadkeeda gurayso dabadeedna markay aragtay inay laabteen bay xaafadiiba may gaadheen dhexday ka laabatay meelay u socoto madiinuun bay taqaanaa iyadoo madiino weligeed may arag meel loo marana ma taqaano markay xoogaa socotay baa nin musaafir oo halkii madiine u socday isku soo dhaceen wuu salaamay wuu gartay qolamaa tahay bayay ku tidhi khusaacaanu nahay bay tihi khusaaca waynu soo maray kitaabkii siirada ahaa labadii beelood ee beelna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay raacday isbahaysigiisa ay gashay beelena waxay gashay quraysh iyo isbahaysigooda marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacansaar bay leeyihiin markay reerkii ogaatay bay isku aamintay waxay tihi waxaan doonayaa xaggaasii madiina meel alla meelaan marana ma jirto anaagu kaxaynaya buu ku yidhi awr buu siiyey wuu dhaqaajiyey madiinuu geeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisii umu salama radia allahu tacaala canha gurigeedii bay tagtay oo gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkii baa yimi guriga yaa jooga umu kalsuun baa joogta ibnu cuqbata bn abi mucayd ibnatu cuqbata bn abi mucayd waxay rasuulka ilaahay u socotaa waagaa waxaa dhacay heshiiskii xudaybiya xudaybiya heshiiskiisii maxaa ka mid ahaa haddii qof muslimi uu maka ka yimaado uu soo muslimo madiine uu yimaadaha la soo celiyo laakiin qof muslimi hadduu soo gaaloobo oo madiin maka uu ku soo laabto lama soo celinayo inantii baa la doondoonay waa la raadiyey waxaa la xaqiijiyey inay madiine gashay waxay dhaheen waxbaa isdhibinaya iska daaya heshiis baa maxamed inoo yaalay qofka soo muslima ee maka ka yimaadey madiine yimaade xeerku wuxuu ahaa iyo heshiisku in la soo celiyo laba inan ay walaala yihiin oo iska soconaya baa yimi ma- madiina rasuulka calayhi isalaatu wasalaam bay u yimaadeen maxamedo weyne ka heshiinay inanaanu walaalshay ayaa soo baxday xaggan bay ka timid dee gacanta naga soo geli rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sheegay heshiisku haweenka muu saameyneyn ee wuxuu saameynayaa ragga uu keliya dabeete aayaadkii qur-aanka aayat اlimtixaan amba almumtaxana ayaa soo degtay yaa ayuha الnabiyu إida jaaءaka almuؤminaatu muhaajiraati famtaxinuuhuna haweenku hadday kuu yimaadaan muhaajiraadkaahi imtixaama oo waxaa soo bixiye ay u yimaadeen maka madiine waxay u yimaadeen ee maka ka keenay imtixaan ka qaada fain calimtumuuhuna muؤminaati falaa tarjicuuhuna ilى اlkufaar haddaa xaqiijisaana ogaataan inay dumar mu'minaada yihiin oo wax kale aanay u socon ha u celinina markaa dumarkii waa laga soo reebay heshiiskii guud waartaga baa la yidhi marka way iska noqdeen nimankii gabadha gabadha barakada huwan bay ahaydoo sababteeday kusoo kusoo degtay aayadda qur-aanka ahayd gabadh qiimo badan bay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey zayd ibnu alxaarisa radia allahu tacaala canhu uu furay u isfahmi waayeen labada qof intay isu yimaadaan markay jaafajirqaan hadday isku xumaan intay isku xumaan lahayn ay kala tagaan ceeb maaha haddana waa arrin adag arrinkaasi haddana waxaa guursaday zubayr bnu cawaam radia allahu tacaala canhu isagiina waa furay haddana waxaa guursaday cabdiraxmaan ibn alcawf radia allahu tacaala canhu isna wuu furay haddana waxaa guursaday saxaabigii lo camr ibnu caas marka iyadoo camr ibnu caas la joogta ayaa geeridu u timi gabadhaa qiimo badan bay ahayd gabadhaasi waxyaaba taariikh fara badan oo aad shayiqoo xiiso badan bay leedahay laakiin intaasaa ku filan waxay leedahay samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna اnnaas beenaaluhu maaha ka dadka dhexdooda wanaajiya dadka heshiisiiya fayaquulu khayra aw yunmi khayran oo khayr odhanaya amba khayr kobcinaya laba qof oo kala go-ay ay dhex miranayso qofka intuu isxilqaamo labadii wanaag dhex dhiga oo isu soo dhoweeya walow beenba ha ahaatee wax kale hadduu garan waayo marka hore ha ka bilaabo war shaydaanka iska naaro oo waxaas wax lagu kala go-a maahee waar iska heshiiya ha muxaawaleeyo ha isku dayo hadday socon weydo sarbeeb ha isticmaalo iyo tawriyo ha isticmaalo hadal maldahan oo run iyo beentoona aan ahayn oo qofku wax u qaadan karo isna wax kale ula jeeda ha isticmaalo hadday taasina suulo geli weydo markaasaa waxa u bannaan inuu markaa been sheego war ninkii hebel aniga arkayo wallahi xidhiidhkiina xumaaday uu ka xunyay ninkaasi kana saasuu ka odhanaya kana saasuu ka odhanaya qaladkii dhacay ninkana wuu ka garaabay kana wuxuu odhanaya qaladkii dhacay ninkani waa ka garaabay qaladkii isagaa qaatay laakiin ha dhowto markaynu isu nimaadna hala soo qaadin buu leeyay ila fashilmaya haddii kale hala soo qaadine ninkaasi arrinkiisa anuu ii sheegay faraa ka qaadniyo iska cansaa iska can qaado isa saamaxa taasi waa been laakiin waa goobaha saddex meeloodoo ay bannaan tahay ayay ka mid tahay waayahay qultu qaalat waxay tidhi walam asmachu ma maqan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam yurakhisu fii shayin mima yaquulu الnaasu min alkadib dadku beentan faraha badan ay sheegayaan xilligay la yaaban tahay ay le dadkaa beenta sheegaya waa xilligai asxaabtu ay noolaayeen taabiciintuna ay nooleed maanta haddii joogi lahayd ka waran bahashii oo shaqaba laga dhigtayba oo masaariif lagu qaatiye mushahar oo magacyo loola kala baxay ayay arki lahaydoo dee way iska quusan lahaydoo mabay hadasheenba waxay leedahay rasuulka ma maqal isagoo ruksaynaya wax ka mida dadku beentan ay sheegayaan ilaa fii alaain saddex mooyaane kow alislaaxu bayna annaas dadka dhexdooda in wanaag la dhigoo la heshiisiiyo wa xadiidu rajuli imra'atahu ninku gabadhiisa xadiiska iyo sheekada ugu sheekaynayo wa xadiidu lmar'ati zawjaha maha labada qof markasta been inay isku hasaawiyaan saasa qaar baa saa u fahmayo haddii gabadha waxu sheegto been buu hulluqsiinaya oo had iyo jeer xadiiskan waxaa isticmaala raggaa isticmaala dumarku aada uma adeegsadaan macnaheedu maaha mar kastoo gabadhu ay wa ka wax ka wada hadashaan amba ay wax ku weydiiso inaad been u sheegto beentu ay xalaal tahay ma waa waxyaabaha qaar waa waxyaabaha qaarkood waxyaabaha qaarkoodna ma bannaana wax aan jirin oo aan xaqiiqo ahayn sidaasio saasay u dhaceen wuxuunbay soo gelaysaa ta hore alislaax bayna annaas unbay soo gudagelaysaa laakiin waxyaaba qofka gabadhu ay ka dalbato o aanu awoodi karahayn inuu dhaa arrinkaasoo ma ahaa arsaaqad weyn baa soo socotee waxbaan meel ka rajaynayaay in yar isug in yar isug markaasaynu nimcadaa ilaahay baynu ka maaragtay durduuran doonaaye ballanqaadka noocaasoo kale ee qofku aanu si kale uga baxaanu haysan inuu ballanqaad sameeyo sanadka dambe mushaharka aan qaato howl baa bartan ka taagan taa lafteeda qofku inuu ku tawasuco oo iska macaamilo markasta maaha gabadhuna waa caynkaasoo kale waxyaabaha haddii arrinkaasi aan la sheegin gurigu uu ku burburayo inay gabadhu sheegto haddii gabadh intay suuqeeda iska gashay meelaha qabata ay tidhaahdo hooyaa xanuunsanaysaan soo egay maalin walba amba mid baan qaaran la soo ori amba muxaadaran tegay oo beenna ay tahay dee beenale bay noqonaysa ee waxaa loo jeedaa waxyaabaha dadka macaamilkooda dhexdooda ah ee had iyo jeer la ay suurtagalka tahay amba ay dhici karto in dadku hadday qofkaasi haddii xaaladaas uu run ka sheego in lagu kala kaco inuu qofku been ka sheego uu ku xaliyo oo alislax bayna annaas bay soo gelaysaa lafteedu saddexda ta halkan waa laba waa heshiisiinta iyo ninkii gabadhu warkay ku sheekaysanayaan mid saddexaad baa hadhay xadiis kale oo lafteedu ay warinayso ayaa waxay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa acudduhu kaadiban beenaale ku tirin maayo ninka soo socda alrajul aladi yuslixu bayna annaasi laa yuriidu bihi ilaa islaaxan amba ila alislaax ninka dadka heshiisiinaya oo been ku heshiisiinayo heshiis mooye wax kalena aan ka doonayn dan kale aan ka lahayn kaasi beenaale maaha wاlrajulu yaquulu fi اlxarbi dagaalka marka la isugu yimaadana inuu qofku been sheego cidduu beenta u sheegaya muslimiinta maahe waa gaalada oo marka goobtii la yimaado in qofka muslimka ahe robagandada uu ku furaya ninka gaalkaa uu been u sheego siuu gaalku u hudmo amba xaqiiqo jirto uga qariyo xaqiiqo jirto si uga u qariyo masalan idhaahdo runta noo sheego misaa tihiin iyagoo laba boqol iyo labaatan kun baanu nahay labaatan cishriin baanu nahay amba laba kun baanu naho maantuun baa laydiin yaabaa waa goobtii dagaalka oo keliya marka banaanka loo baxa maaha wاlrajulu yaquulu fi اlxarbi wاlrajulu yuxadiثu imra'atahu wاlmar'atu tuxadiثu zawjaha ninkuu gabadhiisa waxyaabuhu ugu sheekeeya lagama maarmaanka iyo gabadhu sidaasoo kale ninkiis ninkeeda waxay ugu sheekaysa lagama maarmaanka waa xadiis saxiixa waa abu daawud uu warinayay xadiiska waxaynu uga jeednaa waxa weeyaan ahamiyadda heshiiska uu leeyahay muslimiinta in la heshiisiiyo oo muslimiintu aanay kala goyn axaadiis fara badan baa inoo iman doonta insha allahu tacaala baabun laa yasluxu lkadibu beentu ma habboona amba beentu ma wanaagsanaato can cabdillahi bni mascuud taasi waa khatar caaqil taasi waa khatar ha taasi waa halis qofku wuxuu haya ma haya ma odhan karaba laakiin qofku mararka qaar wuxuu odhanaya waxbaan kuu keenayaa dabadeedna way kala kacaysaa way kala kacaysaayo hawlo kalaa ku imanaya qofkii markaase odhanaysa war weyn ninkii balansayn maantana mushaarkii waad soo qaadatay waxaasi waxaasna waan keenayaa baa tidhi laa ilaaha ila allah umyadagan waxa dhacay wixiiba qaadhaan baa laga qaada amba dee caqilku u garanayaae qolo baas baa timiyo beri nin laga dilayo mag iyo xisaabaa soo baxay marka waa xaalad wa way maratay ha marka taas oo kale mar iyo laba waa okay laakiin dee inuu qofku la raacraaca maaha uu caado ka dhigto taas waa arrin dee iska siyaasadahoo waa nin iyo waa nin iyo qorshe ragga qaar baaba xareeyaba markay soo qaataan odhaahaawsi aaway gaadha xilligii aaway oo zaadka meelgood ku arag oo iyadu ay soo waxay isaga u soo celinaysa iyo ragga qaar ba way naga fiicayn ma raggaas ragga qaarna waxa laaliya wuxuu qaato mooga markaa taasi waa nin iyo siyaasaddiisa gabadhu ninka mushaarkiisa ma ogaanaysa mise ma ogaanayso de maxaa kaa gala ku dheh ha ha waayahay ha waay hanala hadlina qadiyadda qadiyadda la yidhaahdo tuhumku waa waa waa halis ha tuhumku waa halis tii gabadh ahayd bixbixitaankeedu waa ceeb aada iyo aada u weyn socodkeedu waa aad arrin aada iyo aada u weyn laakiin qofkay ku xidhantay ragga qaar baa sidaa ku qaba xaaji saa iskaga jecel kama furmi mayso haddii kowda timaado iyo hadday afarta timaado iyo haddaanay bixinba waa isaga waa uu gabadhiisiun laakiin ninka ku teliyey ha ninka ku teliyey haddii wax cad aanu ogeyn oo xaajiyaddu ay ku maqan tahay inuu dhaha furmi ahayn meesha ma qabanayso qadiyadda talaaqa had iyo jeer waa guri dhisan itaal kastaba ha lahaadee waa guri dhisan markaa qofkaasi qofka ha furo reerkaa hala burburiyo laguma taliyo laga yaabaa inuu ilaahay ilmo barakaysan ka soo saaro labadoodu oo isla rafaaday oo iskaraahiyeystay waxaa laga yaabaa habeen habeenada ka mida inuu ilmo barakaysan meesha ka yimaado marka in lagu taliyo kala dhaqaajiya waxay ka dhigantay guri burburay uun marka iskii ha u burburay adigu afkaaga ha ku burburinin ha isaga u taalaataasi wuxuu ka yeelayo ninka ninkan waa nin labaad ninkan hawsha soo jeediyey waa nin labaad waana seexo taasi ha u naseexeeyo iyadana ha la hadlo isaga ha la hadlo laakiin waar maaragtay meeshii hawshii kala tuur hawshaasaan ka hadlayna can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi calaykum bالsidqi faina الsidqa yahdi ilى اlbiri وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا عليكم وحن إذنكو أغهي بالصدق الرنطة ودردارا كما دنبيسوا النبي عليه الصلاة والسلام كالسوغان عليكم وحا أغاتانا لازمتان وكتاقناتان بالصدق رنطة انت عدي لغو شرعي فإن الصدق رنط يهدي إلى البر قفك وحا أتلمانتا oo cagta ay u saartaa jidka biriga iyo samaha yahdi ila albiri qofka waxay u tilmaantahay ku hanuunisaa biriga birigu waa daacada iyo samaha iyo wanaagga qofka hadduu runlow yahay runtaasi cidlo dhici maysa way kaxaynaysaayo wanaag oo dhan bay xaggiisa qabadsiinaysa xubaanna way ka leexinaysaa wa ina arajula yasduqu ninkuna wuxuu caadaystaa run inuu sheego inuu run sheego xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ilaa ilaahay agtiisa laga diiwaangeliyo inuu yahay sidiiq kii runta badnaa hebel waa runlow dabadeedna diiwaankaasi wuu soo daadegaya adduunkuu imanaya dadkii baa markhaatigii furaya ninki hebel hebel beenta ma yaqaano somaydin aan maqal qof laleeyahy hebel beenta ma yaqaano hebel beenta ma yaqaan ninkaa hebel wuxuu kuu sheegaa waa run hebel beenta ma yaqaano lagu odhanaya waxay ka timi xagga samada dadku maaragtay kalgacal iyo jacayl iyo xiise uun isagamay odhan sidiiq xagga samadaa laga soo qoray wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walkadiba beenta war beentana ka fogaada fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentu qofka waxay u tilmaantaa fujuurka fujuurku waa xumaanta birigay ka soo jeedaa yasamaa xumaan oo dhan bay afka u saaraysa qofka hadduu been sheego uu beenta uu barto waxa u sahlanaanaya u fududaanaya xumaan oo dhan baa u fududaanaysa waa albaab yacni albaabka xumaanta laga galaa waa beenta marka qofku beenta uu sheego wixii ka dambeeyana waa xumaanun horena wuu ugu soconaya wa ina arajula wاlfujuuru yahdi ilى الnaar fujuurkuna meel kale ku geyn maayo waa jido jidkaasi wuxuu ku dhacayaa naarta un meel kale kuma dhammaado wa ina arajula layakdibu ninku been buu sheegaa oo beentu caadaystaa xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa ilaahay agtiisa laga diiwaangeliyo laga qoro inuu beenaalo yahay hebel soo maaha hal xalaala ma yaqaano way soo daadegaysaa adduunka imanaysaa dabadeedna adduunkii dadkiibaa ku dhawaaqaya midbuu maalin been u sheegayaa mid kalena maalin buu been u sheegayaa dadku waxay isgaadhsiinayan hebel soo maha waxbaha ka qorina ninka hebel la yidhahda waa beenaale iyo beentuu yaqaanaa warkiisa marka xataa loo latifee loo reer magaaleeyo hebel soo maaha warkiisa ma hebel baa sheegay ha bal cid kalena weydiiya bal cid kalena waxay ka dhigan tahay ninkaa warkiisu wax ka soo qaad ma laha marna waa lagu cadeeya waa la dha hebel soo maaha hal xalaala ma yaqaano waa beenaale waxay ka soo qorantay samaday ka timi marka runta iyo beentu intay isu jiraan waa intaas runtu xagga hore way ka qadhaadhahay xagga dambena way ka macaan tahay oo aayaheedaa wanaagsan beentuna xagga hore qofka kala qurux badan tahay laakiin aayaheeda xataa adduunyada marka la joogo aayaheeda aada u liita meesha ku dambaynayso iyo sumcaddeeda iyo qofka xataa shaksiyaddiisa qofku markuu beenta sheegaayo dadku way rumaysanayaan laakiin isagoo calooshu ka gubanaya wuu is-og yahay damiirkiisu wuxuu kula hadlayo waxaad tahay beenaale been baad sheegaysaa naftiisaa la hadlaya soo canananaysa laakiin qofka markuu run sheegaayo dadku haba la yaabanaadaan laakiin waa murtaax wuu raaxaysanaya waa qof ya isku kalsoon oo damiirkiisii raali gelinaya intaa ka horna ilaahay subxaanaه wa tacaala raali gelinaya can cabdillaahi qaala wuxu uhi laa yaslixu اlkadibu fii jiddin walaa hazalin walaa hazalin walaa an yacida axadukum waladahu shayئa uma laa yunjiza lahu beentu uma qalanto amba uma qumana fii jiddin walaa hazalin dheeldheel iyo dhabtoona jiddin waa dhabta hasalna waa dheeldheelka ciyaar ciyaarna been looma sheegi karo run runna been looma sheegi karo labadu way sameeyiin waan iska yara ciyaaraya adoo meeshii la fadhiyo waxoogaa yaro beena ku camirto la wada qoslo hataa warkaan idiin sheegay markay dhawto been buu ahaayo waan iska ciyaaraya beenun baa lagu qoraya ciyaarna ma gasho runna waxa weeyaan xaqiiqana ma gasho labaduba waa xaaraan walaa an y walaa an yacida axadukum waladahu shay-an waxa kaloo aanay gelin beentu ay xaaraan tahay qofku inuu ubadkiisa u ballan qaado shay wuhi waxaasaan kuu soo iibinayaa waxaasaan ku siinayaa uma laa yunjiza lahu dabadeedna aanu u fulin iskaga dhaqaajin aba waxaa ii keen aba bishu ha dhammaato dabeeta uu kaga baxo waa been waa been beentaasna qofka waa loo qoraya amba ilmahaaga ha ahaado amba saaxiibka ha ahaado amba qof kale ha ahaado xaajiyadda weynakii sheegnay waa laguu qoraya waa laguu qoraya marka beentu ciyaar ciyaar ciyaarna ma gasho run runna ma labaduba waa waxa weeyaan waa waa been weninkii hore u soo sheegnay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu u yimi gabadh oo cabdillaahi bnu caamir ayaa wuxuu yihi aniga oo yarbaa hooyadii baa ii yeedhaysay kaale hooyo uu ka yara cararay kaale hooyo waxbaan ku siinaya gacantiisa wax ugu haysaa marka kaale waxbaan ku siinayaa dabadeedna rasuulkaas soo istaagay wuxu uhi maxaad siinaysaa waxay tir timirtan baan siinaya rasuulku calayh isalaatu wasalam wuxu uhi amaa inaki low lam tucطihi shay-an kutibat calayki kidbatun haddii waxba aanad siin been baa lagu qori laha hadda waa ilmihii yaraa ee kaa cararay kaale hoynaa naciy ku siiye kaale waxbaan kuu hayaaye dabeeta ka yara soo carad dhab siiso war xagaad u cararaysa aabbihiina waa sidaas oo kale haddii haddii jeer dumarka adee ubadku ay iska ag dhowdhow yihiin ayaa u badan oo ilmaha inay u ballan qaadaan wax dabeetana ay kaga baxaan waa been been baa loo qori markaa beentu meelna ma gasho intaynu soo sheegnay baa laga soo rebaya wax alaaliya wixii kale oo dhami siyaasad baa la yidhaahdaayo bahashu waa waa la majar habaabiyaa qofka oo qofku wuxuu doonaa buu sheegaayo waxbuu iska dafirayaayo waraan jirin buu robagandaynaya waa wasaaraddii warfaafinta oo waa khuraafaad waaas waa lagu dambaabaya waa lagu dambaabaya beeni waa been beentana qofka wuxun baa loo qorayaa dembiile waa beenaale xagga ilahay waxaa lagu qorayaa beenaale adduunkana waxaa lagu qorayaa beenaale waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah qofka beenaalaha markuu beenta sheego ee dadku beentii ay rumaystaan isna beentuu rumaystaa laftiisu isagii baa xataa fiin badan beentii rumaysanay mise waa ninu heedhe milaa ilaahay unba waxaan kaa keenay mala waxana waa run waxaa laga sheegay hitler ninkii wasiirka u ahaan jiray warfaafinta wuxuu amaamudaa habeenkiibuu alifaa been buu alifaa habeenkii meelaha laga keenay had iyo jeer qolyaan afhayeenada iyo wasaaradaha warfaafinta inay difaacaan un dowladaha run iyo been ba inay ku difaacaan wuxuuna iska yidhaahdaan ay been un sheegaan waa hitler habeenkii intuu alifo ayuu subaxii sii daayaa dabeete wakaaladaha adduunka oo dhan ayaa kala wada qaata waxaas ha dhacay markaasaa la taxliilinayaa waa la sumanaya intaasoo khabiiro bidaarelahoo dictooraabaa soo fadhiisanaya markaa warkan jira maxay idinla tahay maxaa sababay hadda waa beenaan jirin waxa laga sheekeynaya tii baa la taxliilinayaa oo la macaanaynaya tan baa sababtay waxaan baa keeni kara waxaan baa ka dhalan kara waa kan ninka suuquu soo gelayaa laftiisa ninkii baasha xalka soo amaamuday wasiirkaa markuu arkay idaacadihii oo dhan wixii qaadaadhiga waxoo ni mala waxna waaba run isagaa ka sheekeeyey wuxuu yidhi waxaan u qaataa fii bacdi alaxyaan beentan xalay ka sheegay dadku markay wada qaateen adduunka meel kasta laga dhaadhiciyo nin mala wax run baabay haydee mala wax run baabay hayd markaa baashii beenta la odhan jiray waxaa laga sheegay luqmaan luqmaan alxakiim ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi nin baa yidhi ila taliyo xumaano fara badan baan sameeyaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga sheegin isna wuu jiraa sixadiisa qaar ay ka hadleen oo isku macno una khamrigaan cabaa beentaan sheegaa waan sinaystaa waa kano xaalkaygu ma wanaagsanaa sifooyinkaas oo dhan waxaan doonaya inaan mid iska daayo horta mid iyo calaamadii ad maxaad odhan lahayd masalan khamrigaan cabaabuu ku yidhi beentana waan sheegaa waanaan zinaystaa dadkana waan dhacaa bal mid ka mida iska wada dayn kari maaya bu ku yidhi mid unba horta maanta mid ii sheeg teebaan uhordaaya teebaan joojiyaa ninba waxbaa ku weyn moogti ama horta baalkan khamriga la yidhahdo iska daa ninba meel buu qabsan lahaa ninka wuxuu ku yihi beenta iska daa beenta jooji beentii buu joojiyey xadiiska nabiga alayh isalaatu wasalaam laga wariyey waxuu leeyahay ninkii beentii buu joojiyey dabadeedna markuu tegey uu beentii joojiyey intii kaleba uu nacay zinadiina wuu nacay mid walba been baa la socotaa khamriga markuu cabayo soo helitaankiisa iyo baadigoodkiisa jaadka waa idinka arkay qofku hadduu hore waayo muxuu samaynayaa miskiin yaro halkan fadhido afar mar dul fadhido oo ku dul rukuucayso loloonayso ayuu imanaya soone heblaayinsi laba midood hebel baa meel baan ka shaqeeyay maanta oo hadhow bay soo dhacaysaa waa been moogta haddaanu been sheegin ma qayilayo tii buu samaynaysa oo waa soo beentii waa iska deenaysa beentii wuu iska daayey qaadkiina wuu daayey amba khamrigiina wuu daayey gabadh buu la hasaawaya xumaan buu ka doonaya wuxuu odhanaya doob baan ahay reer baan leeyahay ma odhanaya moogti been baa soo gelaysa markuu marayaaba odhanaya alla oo soo beentaan beentii buu joojiyey tiina wuu daayey sifo walba oo xumi sifo kasta oo xumi meel bay ka soo gashaa beenta sifo kastoo xumi beenta meel bay ka soo gashaa idinkuba eega idinkuba fiiriya marka baashu haddaad doonaysa marka inaad ka badbaaddo hana ku kaftamin rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yaslixu lkadibu fii jiddin walaa hazalin beentu kaftanna ma gasho dhabna ma gasho baabun aladii yasbiru calaa ada annaas qofka dadka dhibtooda ku sabra dadka ku dhex jira muslimiinta ah ee ka dhex shaqaynaya ee hawlka dhex wada ee ay dhibayaan dantooda ka shaqaynaya beenay ka sheegayaan dacaayadeynayaan ee haddana aan ka tegahayna ku sabraaya can ibni cumar رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قفك مؤمنك الذي يخالط الناس إيه دتك كده حشرة دتك كده خلطنا كده حشرة كده حشرة ويصبر على أذاهم لبتو ضنك الصبرية أيا خير كخير بدن من الذي قفك مؤمنك aladii kaasoo laa yukhaaliط الnaas dadka aan ku dhex jirin walaa yasbiru calىa adaahum dhibtoodana aan u sabrahayn qofka muslimkaa yukhaaliط الnaas dadka ku dhex jira iskagama dhex jiro oo maqaaxya iskama dhex fadhiyo uuno meelaha laga qalin iskama dhex taagna macnuu caynkaas maaha waa qofka muslimkaa ee muslimiinta ku dhex jira ee muslimiinta ka dhex shaqaynaya danahoodu ku jiraa wuu garnaqayaa waxbuu is u kala qaadayaa waxbuu u sheegayaa wuu waaninayaa wuu waacdinayaa waa qof ka dhex shaqaynaya dadkii muslimiinta ahaa markaasuu midi diidayaa midbaa jaayfaynaya midbaa dadafaynaya midbaa caayaya midbaa dacayadaynaya midbaa odhanaya xoolo igu soo qaatay kan anigu iibinayaa odayaashu way yaqaanaan qofka noocaasiya ee waxaasi ay ku dhacayaan haddana iska sabraya ee hawshiisaa wada wanaagga ah hawsha wanaaggaa wada ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan qofka mu'minkaahe dadka dhibtoodii kaga baxsadaya bannaanka uga baxay saajkaa iska galay wuxuu leeyahay anigu gurigayga iyo shaqadayda iyo masaajidkayga dadba waanu kala nabad gallay ma ammaan baa taas innaka fii bacd alaxyaan waa ammaan waxaa jirta masalada la idhahdo alkhulطatu wاlcusla alkhulطa wاlcusla imaamu dahabi raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa azuhd baxi aad u wanaagsan buu ku leeyahy marka lasoo khulaaseeyo wuxuu leeyahay zamankaa xukumaya zamanada qaar baa jira oo qofku dadka inuu dhex galaa oo uu ka dhex bixi waaya diintiisa ay dhaawacaysa markaasoo kale waxaa fiican inuu qaato xadiiskii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu lahaa waxaa dhici doona zaman baa iman doona qofka idinku khayrka badani uu yahay qofka intuu xoolo yar samaystay buuraha galay oo diintiisa la baxsaday oo halkaa ilahay ku caabudaya waa zaman marka xilligaa xukumaya marka xumaantu ay faraha ka baxdo oo taad ka soo wareegtaaba ay xumaan tahay oo xumaantaana waxba aanad ka qaban karin maxaa dhacaya taada la baxso markaa intaad xoolo yar samaysato babeer yar samaysato kaymaha gal zamanka qaarna xumaanti way badatay laakiin waxaad awood u leedahay inaad wax samayn karto oo takyiir samayn karto aad wax bedeli karto taasoo kalena qofka muslimkaah waa inuu ku dhex jiro dadka qaar dadka laftoodaa saamayn kule dadka qaarna waxay ku wanaagsan yihiin dadka inay ku dhex jiraan ay wax u sheegaan oo adkaysi bay leeyihin oo waxa lagu leeyay way qaadi karaan dul bay u leeyihiin u aabba yeeli maayeen kii caayay bay maanta iskala fadhiisanayaan u waaninaya kii xumaynaya maaragtay jallaafeynaayey ayuu berita qaarhaan ka ururinayaa oo maktii ka bixinaya waxaan kaga soo wareegayaa dadka qaar baa noocaasa qaarkoodna haddii xumaan yar ay ku timaado wuu aarsanaya naftiisana maarata aan u saamax ahayn wuu caaya isna waa caaya wula dagaalamayisna wula dagaalamay diintiisiba haliskeedasa qofka noocaas marka kanna waa u suuragal khuldadu kana suuragal uma aha marka lasoo khulaaseeyo inaasay noqonaysa almumin اladii qofka muminka ah yukhaaliط الnaasa dadka ku dhex jira ee ka dhex shaqaynaya dantooda ka shaqaynaya wayaصbiru calىa adaahum dhibtoodana u sabraya nebiga intaa la caayay alayh الsalaatu wasalaam oo la dacaadi iminka soo maynan sheegayn cunaha lagu dhigay ilaa indhuhu ay soo baxeen waa la waa la aflagaadeeyey oo suuqaa laga xumeeyey wuu dhaqaaqi waaye marka tiisiibuu watay dabata ficilkiisuu ku beeniyey qowlkoodiiyo dacaayadoodii qofku waa noocaas o kala laga rabaa rasuulka alayh isalatu wasalaam inuu ku daydo laakiin dadkaan ku dhex jirayaa waxna waan ka dhex shaqaynaya waxbaan ka dhex qabanayaan juuq yaan le odhanin waad soo lugohaysa waad soo lugohaysa waa lagu dacaayadeyn waa lagu caayi waxbaa magacyaa laguu bixin waa kan waa kan kaa dantiisa waday kiibaa kaa daba shaqaynaya oo ku caayaya markaasaa beri dambe wuxuu ku war ni hedhe qalad baa niyo kaa fahmaye niyo berigii caynkaa ahayd si ammaan moodina raalli ahow xataa raalladiisa raalli ahaanshihiisu yani macna kuu samayna inuu ku raalli geliyo inuu kuu sii cadhaysnaado adiga waxa kuu dana uun inaad majarahaaga iyo jidkaaga inaad haysato oo dadka hadalkooda ammaantooda iyo caydoodu aanay ku saamaynin khayru wuxuu ka khayr badan yahay min aladii laa yukhaaliط الnaasa dadka aan ku dhex jirin walaa yasbiru calىa adaahum dhibtoodana aan ku sabrahayn waa xadiis صaxiixa imaamu tirmidi ayaa wariyey iyo keyrkii baabu الصbr calى اlأdaa dhibta in lagu sabro dhibta in lagu sabro la adkaysto can abi muuسى aلأشcrي can النabiyi slى الlahu عalayhi waslm qaala wuxu uhi laysa أxadu أw laysa شhayء أصbr عalى أdan yasmachu min اllahi عaزa wajل laysa أxadu أw laysa شhayء cidi ma jirto asbaru uga adkaysi badan oo uga sabir badan calىa adan dhibaato yasmacuhu uu maqlo min allaahi ilaahay ilaahay inta la aflagaadeeyo ee la xumeeyo ee laga abaalka daro cid sidaa loo galaa ma jirto oo haddana ilaahay subxaana wa tacala uu dul u leeyahay asabuuru magaada ilah ka mid maaha asabuuru macnaheedu waa maxay waa la sabirka badan leh wuu iska soo kacayaa isagoo af af xun oo wax soo cuncunay oo taariku salaada oo ilaahay diiday oo gaajoonayo haraadan oo caafimaadkiisu halis ku jiro halkan buu istaagay ilaahay buu caayaya ilaahay buu caayaya maantao dhan buu ilaahay caayaya ilaahayna muxuu samaynaya ilahayna waxbuu siinayaa cuntadii buu siinayaa cabitaankii buu siinayaa masaariiftii buu siinayaa caafimaadkiibuu u daynayaa maxaad adigu samayn lahayd dadka haddii la isugu dhiibi lahaa ka warran gam gam bay iska dhigi lahaayeen xabadi may noolaateen ilaahay dul buu u leeyahay asabuuru baa magaciisa la asabuuru rasuulku wuxuu leeyahay cid ilaahay uga sabir badan xumaanta uu maqlo ilahay cid uga sabir badani ma jirto inahum layadcuuna lahu layadacuuna lahu waladan ilaahay gaaladu waxay sheeganayaan inuu ubad leeyahay wainaa wainahu layucaafiihim wayarsuquhum iyagoo ilaahay been ka sheegay wale ilaahay ubad buu leeyey oo malaa'igtu waa hablihii ilaahay oo ciise ilaahay baa dhalay oo cusayr ilaahay baa dhalay waxa ay ku hadlayaan ilaahay yucaafiihim wuu caafinaya macnayaal bay leedahay wuu caafimaad buu siinaya wuu badbaadinaya wuu cafinaya iska dhaafaya wayarsuquhum waliba waxna wuu siinaya waa gaalka gaalka u weyn isagaana u xoolo badan bal taraam adigu eeg taraam xoolihiisa mataqaanaan inta leeyihin xoolaha taraam lama tirin karo maalin walbana ilahay uu ku gaaloobaya maalin walbana gaalnimuu samaynaya gaalnimo maaha dembi waxbuu cacaayey iyo waxbuu xanxantay iyo xisaabahaas waa meelo dhow gaalnimadii weyneyd maalin walba saacad kastoo uu soo jeedo waa gaalnimo gaalnimuu ku soo toosaa gaalnimuu ku seexdaa xoolihiisa iyo caafimaadkiisa iyo ubadkiisa iyo xooggiisa iyo baawarka adduunka uu haysto waa adiga arkay saasay wadeegaysaa taraa mid la idhahdo markas waxna sii aanan kanaa saa adduunkii oo dhami annan yaroo wax isiiya lacaga annan yaroo ciidana muu isiiyo annan yaroo huba muu isiiyo waa gaal ilaahay ka go-ay ilaahayna wuu eegaya wuu dulqaadanaya laakiin maalintiisa ma dhaafayo waayahay can cabdillaahi رضي الله تعالى عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة nebigaa maalin maalmaha ka mida qayb buu qaybiyey xoolo laga soo qabsaday gaaladii xunayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybiyey ninkii hore soo sheegna xoolahaasi rasuulka alayhi salaatu wasalaam u qaybiyey wuxuu u badiyey u buriyey dadkii imika u soo muslimay iyo qaar waliba gaalaha qaar gaalabu boqol halaa siiyey ari fara badan uu siiyey muslimiintii hadda uun soo muslimay laba boqol saddex boqol afar boqol boqol boqol boqol ayuu ku tahay nimankii muhaajiriintii soo rifmay iyo ansaartii rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu iska daayay qurayshtii imika un muslimtay hadda fatxu maka ayuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam xoolii ku taxay in yar baa soo hadhay markaasaa intii lagu sifsifay muhaajiriintii iyo ansaartii ka bacdi maa kaana yaqsimu sidii waxyaabihii u qeybin jiray wax ka mida faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ku tirsan ayaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innahaa qaybtani laqismatun waa qayb maa uriida biha wajhu اllah wejiga ilaahay aan loo aan lagula doonahayn waa waa qayb aan ilaahay dartii loo qaybin halkan waxbaa ku jira wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaybtan uu qaybiyey ilaahay dartii kamaa hoos sax maahee eexiyo qabyaalad baa ku jirta uu dhaliilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi haddaan cabdilaahi ahay qultu ana anigaa waxaan idhi laaquulanna linabiyi sala allahu calayhi wasalama walle kelmadda ninkaasi uu yidhi rasuulka hortiisa kama odhan mictab ibnu qushayr baa ninkaa loodhan jiray mictab ibnu qushayr mahad ilkhuwaysre ninkii loodhan jiray taasina waa qiso kale iyo mar kale isagu wuxuu yidhi icdil yaa muxamed fa inaka lam tacdil buu yihi sanoo kale loo qaybiyey nebigu alayh salaatu wasalaam buu u qaybiyey kana waxbuu siiyey kana waxbuu siiyey kana waxbuu siiyey markaasaa wuxuu hi muxamedow waa rasuulkii ilahi isna muslim buu sheeganaya waa nin sujuuddaa ku taalla oo garhka ku yaala sulaalku caynku u feedayen waad yaabisa rasuulka alayh salatu waslam wuxuu uhi muxamedow cadaalad samey cadaalad maad samayna icdil fa inaka lam tacdil qaybtan ku noqo cadaalad kaa maaha waxaan iyo waa dulmiye haddii rasuulku calayh salaatu wasalaam cadaalad samayn waayo yaa cadaalad samayn rasuulku wuxuu yihi haddii anigoon cadaalad samayn waayey adduunka yaa cadaalad samaynaya ma cidda rasuulka alayh salaatu wasalaam ka dambaysa khalaas maya kaasi dalkhuwaysiruu ahaa kana waa mictab ibnu qushayr baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi wallaahi inahaa laqismatun maa uriida biha wajhu llah wallaahi qaybtan ilaahay dartii iyo wejiga ilaahay lagu dooni maayo laguma qaybine eex baa ku jirta qultu ana waxaan idhi anigu haddaan cabdilaahi ahay laaquulanna linabiyi sala allahu calayhi wasalam wale kelmaddaa nebiga waan u sheegi mid la qariya maaha taasi faataytuhu wa huwa fii asxaabihi isagoo rasuulka asxaabtiisa la jooga ayaan u imi fasaarartuhu markaasaan si sir aho hoose ugu sheegay waan la xanshaashaqo dhigtaan u saaray fashaqa daalika calayhi sala allahu calayhi wasalam kelmaddaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam aad bay ugu adkaatay aad bay ugu adkaatay kelmaddaasi nin maanta jooga oo asxaabta ku tirsanay kelmaddaa inuu ku dhawaaqaa uu qaadan kari waayo wa tagayara wajhuhu nebiga wejigiisba isbedeley si uga xumaaday yacni wa gadiba wuu cadhooday xataa wadidtu ilamaa iyo aan jeclaaday annii lam akun akhbartuhu inaanan u sheegin war maxaa kugu wata baan sho waxaaba wanaagsanayd warka inaanan soo qaadin warka maxaad ugu sheegtay ilamaa yaan isidhi uma qaala wuxuu yihi qad uudiya muusa nebiyullaahi muuse waa waa la dhibay biakara min daalika inta lay dhibay in ka badan baa nebiyullaahi muuse la dhibay fasabara dabeetana wuu sabray anna markaa maxay yaallaa maadaama nebi muuse intaan inta lay dhibay in badan in ka badan la dhibay oo uu sabray anigaa ka in yar soo maaha de ama waa inaan sabraa aa nebi muuse ku daydaa kelmaddu nebiga calayhi salaatu wasalaam in dee la caayo oo lagu sheego cadaalad darro amba xukunkiisa in la duro oo wax laga sheega waa gaalnimo waa gaalnimo muran male taas lan nebigu calayhi salaatu wasalaam cadaalad muu samayn waa gaalnimo qaybtaad qaybisay ilahay dartii kaamay ahayn ee wax kale aad ka waday waa gaalnimo sidaas aawood culimadu waxay idhahdeen ninkan muctab ibnu qushayr la yidhahdo munaafiq buu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu yaqaanay munaafiqiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo og inay gaalo yihiin oo caloosha ay gaalnimo ku haystaan afkana ay ka shahaadanayaan oo been ay ka sheegayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu layn waayo lianlaa yataxaddatha annaasu anna muxamada yaqtula asxaabahu si aana dadku ugu sheekaysan nabi maxamed wuxuu leenayaa asxaabtiisii de waa robaganda suuqa lagu gelinaya moogta ninkii maxamed wax kale iska daaye xataa kuwii asxaabtiisa ahaa ayuu qaar ka mid a xalay taxasuuqay baa la odhanaya ya waa ceeb bay ku tahay marka markaa gaalnimadoodiibuu u daayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maslaxad jirta iyo dan uu ka leeyo wanaagsan oo xaqiijinaya aawadeed macnaha qadyadaasi waa gaalnimo maanta hadduu nin yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkaa uu sheegay cadaalad maaha waa dulmi sarajooga lagu gaalaysiinaya waa kaafirun billahi alcadiim shareecada islaamka ahi cadaalad maaha waa gaalnimo kitaabka qur-aanka ahi cadaalad maaha waa gaalnimo amba kitaabka qur-aanka ahi waa cadaalad laakiin waxaa ka cadaalad badan ingiriiska waa gaalnimo fudinta wuu kaga baxaya odayaasha ingiriiska soo gaadhay waxay koodhan wala ninkii ingiriiska ahaa ninka cadaalisanaa haddii waa ninkayna dhacay hadduu cadaali ahaa maxaa inoo keenay xoolaheennii baabuu haystaa innankaabuu ina addoonsanayaae cadaaladda dulmiga kaa ka weyni waa maxay ninbuu soo qabanaya de laba isaas moodhe adaa gar daran oo ka dhaqaaq meesha buu ka odhanaya so ninkii ingiriisku cadaali buu ahaa kelmaddaasi waa halis gaalkaasi cadaali buu ahaa kelmaddaasi qofka iimaankiisa wa waa gaalnimo odhan maayo laakiin kelmaddaasi qofka iimaankiisa wax weyn bay waxbay yeelaysa oo way dhaawacaysa islaamkii cadaaladda ku jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ayay ku jirtaa marka ninkaas wuu duray rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku tallaabo kamuu qaadin waayo wuxuu raaciyey munaafiqiintii kale isaga la midka ahayd oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu laynin baabu islaaxu daati ilbeyn yani markaa baabku wuxuu ahaa oo xadiiska loo keenay in la sabro qofka haddii wax lagu sheego oo la dhaleeceeyo la caayo wninkii waxa wey inaanu diidin waa ninkii sheegaynay hadda qofka muslimkaa ee dadka muslimiinta ku dhex jira ee dhibtooda u adkaysanaya wuxuu ka wanaagsan yahay kaan sidaa ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam kow ka dhibaatooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalam la soo gaarhsiiyey waxaa ka mid ahaa dee waxaa la tuhmay cadaaladiisii iyo dhaqankiisi baa la tuhmay yaa tuhmay qaar dadka u xisaabsan muslimiin ayaa tuhmaaya soo odhanaya washahida shaahidun min ahliha washahida shaahidun min ahliha qaar ehelkiisiiyo raggii hoos joogay baa markhaatigii furay buu leeyay mustashriqiintu xadiiskan way qaateen mustashriqiintu nimanka gaalada ahay marka muslimiinta ay wax ka sheegayaan way qaateen xadiiskana waxay idhahdaan cadaaladda iska daa cid kale xataa rasuulka asxaabtiisii ayaa cayday markaas haddana waxay soo waayeen halkaa ay ku jirtay cadaalad darradu halkeebaa cadaalad darro ah bal calaamadiyo sheega ma sheegayaan laakiin maxay jirtaa intan dee ceeban way ku filan tahay dan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu ku adkaystayo wuu sabray qofka daacigaa amba ninka doonaya dadka inuu ka dhex shaqeeye xil ummadeed haya siyaasi wanaagsan oo toosan baan ka hadlaya oo dee dhaqameed wanaagsan oo toosan dee wadaadka laftiisu wadaad wanaagsan oo toosan ila intaasi waanay xumaan karaan oo way qallocsami karaan waanay wanaagsanaan karaane qofka noocaas ee ummaddii ku dhex jiray ee dantooda ka shaqaynaya waxyaabaha soo gaadhgaadhaya lagu soo tuurtuurayo dhig taana inuu ka maqlo taana inuu ka sii daayo baabu islaaxu daati ilbeyn dadka dhexdooda in la wanaajiyo wixii dhex mara in la islaaxiyo can umi darda can abi darda can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal alaa unabi'ukum bidarajaةi afضal min الصalaaةi والصiyaami والsadqa rasuulku calayh الsalaatu wasalaam asxaabtiisii wuxuu ku yidhi ma idiin sheegaa darajo ka saraysa salaada iyo soonka iyo sadaqadda waat waata sunnaha ah marka laga yimaado salaadaha waajibka ah salaadaha kale qofku uu sameeyo ee uu la yimaado soonka waajibkaa saasoo kale sekada sunnayaasheeda oo dhan mid ka fiican ma idiin sheegaa waa qaab ka mid a qaabkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa asxaabta wuxuu ugu sheegi jiray inuu usoo bandhigo si u soo jeestaan mararka qaar wayna kii sheegnay rasuulku inuu su-aal weydiiyey yaa yaqaana geedka muslim qofka muslimkaa ugu eeg dabeete way ka jawaabe maya waa kan maya waa kan maya waa kan maya waa kan dadkii markaa waxay ku faafeen dhirta kaymaha dhirta ku yaala maya waa geedka waa geedka waa usluub amba waa qaab ka mid a qaababka qofka wax loogu sheego in marka hore qofka maskaxdiisa la tuujiyo dabadeedna la sugo waxaa ka soo baxa hadday saxaanna waa saxdeen la ydhahdo haddaad khaldeen hadday khaldaanna la ydhahdo taa maahee waa kan abu xaniifa cayn ka yaqaanay baa la yidhi abu xaniifa markuu kitaab dhigo ee masale la doonaya in laga wada hadlo wuxuu odhan jiray masaladaa ka warrama saasa xalqadii loo fadhiyaa sababta wuxuu odhanaya dee waa xaaraan usoo odhanaya waayo dee tamay xaaraanku tookamaayo mas-uuli arrinka ayaa diidan hebel baa diidan haye sheeg soo odhanaya waxaan ku diidanahay kani waa kano waa xaaraano kan baa xaaraan waxaa laga yaaba maanta oo dhan in saa lagu wado uu kaasina sheego kaasina uu sheego maalmo qaar wuxuu odhan jiray waa intaa aa sheegteenu khalaas waa intaa aa sheegteenu oo intaas aa sheegtay ma yani kaasina wuu jiraa kaasina wuu jiraa kaasina wuu jiraa maalmo qaarna wuxuu odhan jiray adna maad garan adna maad garan ee tan baa saxa waa qaab ka mid a qaababka dadka wax loogu sheego rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam baa idiin sheegaa wax ka wanaagsan sa- salaada soomka iyo sadaqada qaaluu asxaabtu waxay yidhaahdeen bala haya noo sheeg qaala wuxuu yihi salaaxu daati اlbeyn laba qof oo kala go-an in la wanaajiyo la heshiisiiyo wa fasaadu daati اlbeyni dadka dhexdoodu inay xumaataa hiya alxaaliqatu waa dhukurto waa xiirto xadiiska kale wuxuu ahaa laa aquulu taxliqu الshacra wainamaa aquulu taxliqu اddiin maaha timahay xiirtaa dhukurtaa maahe qofka diintiisay xiirtaa wey labada qofka kala go-ani intay kala go-an yihiin saa timaha makiinada saa loo geliy marba in u goyso ayaa kala goonaantaasi qof kasta diintiisa way ku sinqaysaa way goynaysaa kala goonaantaas iyo kala aamusnaantaasi waa dembi saameyn weyn ku leh labada qof diintooda hiya alxaaliqatu way can mujaahidin can ibni cabaasin itaquu llaha waaslixuu daata baynakum aayadda qur-aankaa waاtaquu llaha ilaahay ka cabsooda waaslixuu wanaajiya daata baynikum dhexdiina hagaajiya waxaa idin dhex yaalla xidhiidhka iyo xarkaha dhexdiina yaallaa ha adkaadaan yaana dabcin amba yaana goyn wanaajiya oo qurxiya oo giijiya suurat اlanfaal qaala wuxuu yidhi mujaahid aayadda qur-aanka markuu macnaynayey haadaa taxriiju min allaahi cala اlmu'miniin waa cidhiidhi iyo cadaadis muslimiinta lagu saarayo an yataquu llaha ilaahay inay ka cabsoodaan ilaahay ka baqda oo dhexdiina wanaajiya waxay ka dhigan tahay alla kacabsigiinu wuxuu ku xasilayaa markaa ka shaqaysaan dadka ishaya ambaa kala go-an wa an yuslixuu bayna daata baynihim iyo inay wanaajiyaan dhexdooda wixii yaalla kelima akhiira labada qof si sahlanna way ku kala go-aan oo way isku nacaan si sahlan oo ku talagal aan lahayn say isku soo laabtaa laabtaana had iyo jeer way fogaataa yacni laba qof oo iska wada socda ama meel ku kulmay ayaa waxa laga yaaba shaydaanku si yaroo basidan uga dhex adeegaa laga yaabaa qadeedii ay dhex timaado dabeetna ay isku dhacaan iyagoo aan ku soo talagelin maanta hebel ninka la idhaha kala go-a aanan ku soo toosin ayaa waxa laga yaaba si basiida inay isku dhacaan labada qof laakiin isu soo noqodkooda iyo xidhiirhkooda soo laabashadiisu waxaa laga yaabaa inay qaadato muddo maalmo iyo bilo iyo sanawaad si sahlanna waxa laga yaba in u kala go-aan inuu meesha markaa shaydaan ku jiro waad fahmaysaa waxa dee hawl weyn loo galee baa haddana soo noqodkiisa hawl weyn loo galaa soo maaha bal waxaan waxaa ku bilaabmaya sahlan ka war shir baa la isugu imanayaa mid baa kelmad odhanaya kana mid buu odhanayaa waa la isabdhaafayaa waa laga yaaba inay isu gacan qaadaan waa la kala jiidayaa khalaas waabay kala dhimanayaanba qodobka ha loo feejignaado qodobka labaad ee muhiimka waxa weeye in xilliga maanta la joogo dadku inay kala go-aana isnacaan waa shaa'ic waaba ninka raganimadiisaba hebel sonaga isku dhacnay maha ba kuleeyahy hebel alla waan isku dhacnay miyaad ogeyn mana kaa wada hadallaba dhibaataba uma haystaba ninkaasi moogte wuxuu iska leeyay hebel sonaga isku dhacnay maaha kan kale goormay isuu kaya dambiisa ma hebel baa haa fiintan dhex marinaysa yacni qofku basiid si sahlan baa wuxuu iska leeyahay hebel waanu isku dhacnay hebel waanu islaynay kan waanu kala goonay kani waa kan qadiyadu sidaa la ysaga leeyahay uma sahlani ee qofka diintiisa iyo mustaqbalkiisa aakhiro ayay saameyn weyn ku leedahay qofkaa kala go-daan maalin kasta oo cadeedu soo baxdo iyo habeen kastoo gabalku uu dhaco diintaadii nuqsaan baa ku dhacaysa diintaada nuqsaan baa ku dhacaysa wa bal iyo arsaaqadaadii arsaaqadaadi inugu yar weyn moogta arsaaqadda haddii xaggeeda laga maro indheheenu soo baxayaan diinta iska yeeli kadeeda hadhow waad iska istaaqfurlaysan doontaaye laakiin shilimaadkaagii baa yaraanaya ambaar saaqadaadii baa barakadu ay ka baxaysaa qadiyadaasi waa muhiim qofku markaa ha isku daya xaggiisa inay ka timaado insha allah waa xadiisyaa soo socda inoo iman doona haddii ilaahay ka dhigo labada qof ee kala go-a iyo sida loo xaliyo sida loo xaliyo shareecadu hore inoo sheegtay laakiin maanta waxaa laga sheekeeyaa dadka sidee baa loo heshiisiiyaa gaal baa maanta wuxuuna barayaa dadka sidee baa loo heshiisiiyaa labada qof ee kala go-an sidee baa la isugu soo dhoweeyaa iyagoo meegaa yaqaanaba inay dadka sii kala kaxeeyaan mooyaane sida la isugu soo dhowe meegaa yaqaanaba macnaha meesha ku jiraa waxa weeyaan rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku sheegay labada qof ee kala go-aa camalkooda inaan la dallicin oo agga aakhira aan xagga samada aan la qabansiin maalin kastoo khamiisa iyo maalin kastoo isniina qofka camalkiisa waa la qaadaa ilaahay baa loo geeyaa wuu soo aqbalaa camalka saalixa ilayhi yascadu اlkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu laakiin waxaa la soo celiyaa laba ninoo ishaya oo aan isa salaamin oo afka isu buuraya oo isu cadhaysan oo kule hebel waanu isku dhacnay iskale qun yar salaadaadii o dhan halkan bay kuu taallaa ma bilba ma laba ma sanadba ma toban sannadoodba ayaa camal aada leedahay aanu gudbin oo halkaa bu iska yaallaa waa bendin lama lama soo dayn lama ogolaanin halkan buu iska yaalla camalkaagi maalinta walaalka a wada hadashaan ayaa camalkaagaa la qaadayaa oo lasoo aqbalay inta ka horaysa halkan bay iska yaallaan cirka maba qabtaanba waad yaabantay marka war nin waanaan cibaadaysanayaa hawluna way igu sii badanayaan waad cibaadaysanaysaa waad wanaagsan tahay waad sii qalalaysaa uun waad qalalaysaa uun barakadii baa kugu yaraanaysa uun ya laabtii iyo sacaadadii iyo degenaanshiyihiibaa kugu yaraanaya un welef baad qaadaysa wax kale maahee bal dad dub isu eego imise qofaad caawa nin kastaba isaabi caawa nin kastaba isxisaabi imise qof baa kala go-aantiin ragga qaar bay kaged ka gedbanaysa aan kala garanayn shan baa ma toban horta hebelna ka hore goormaa kugu dambeysay qaar buu kala ilaawaya qaarkeen way yaqaanaanoo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel mada hadallo caawa isweydii habeen dambe haddii ilaahay ka dhiga hadda haddii ilahayna gaadhsiiyo haddaynu halkaa isugu nimaadno aynu isugu nimaadno isagoo nin kastaaba ninkay wax kala tirsanayeen isku dayey ya inuu inuu hagaajiyo mustaidiin arukaadiya mustaidiin insha allah baarak allahu fiikum saddex cishaa loo geliya saddex cisho saddex cisho afka buur maalin afraada xaaladda soo celiya